jamciyadda khayriga ah ee ishfaaq ayaa tababar usoo xirtay arday ka kala socotay xaafadaha magaalada hargeysa tababarkan ayaa ku saabsanaa barashada cilmiga diiniga ah gudoomiyaha jamciyadda khayriga ah ee ishfaaq kayse haaruun xasan ayaa ka waramaya ahmiyadda tababarka waxaanu ku faraxsannahay in aanu dowladan qiimaha weyn leh insha allahu ma noqon doonto tii ugu dambaysay insha allahu tacaala inaan dowrooyin noocan oo kale ah oo badan oo runtii cilmiga sharciga lagu faafinayo aanu qabanno ayaanu rajaynaynaa soo kale inaannu qabanno muxaadarooyin badan oo bulshada waxtar u leh oonu kaga hadalno dhammaan qaybaha bulshada ee arrimeeda kala duwan sidoo kale majaalis cilmiya oo ballaadhan aanu qabanno ayaannu ku rajo weynahay waxaannu u mahad celinaynaa cid kasta oo howlaha aanu qabanno nagala qayb qaadata oo tifiga qaranku ugu horeeyo waxay jamciyaddu soo dhoweynaysaa cid kasta oo howlaha waaweyn ee khayriga ah ay qabanayso kaalmaynaysa oo garab istaagaysa qofkii fikir ku biirinaya qofkii tala ku biirinaya qofkii wakhti ku biirinaya iyo qofkii maal ku biirinayaba waxaan u hambalyaynayaa dhammaan ardayda ee hortayda fadhida ee quruxda badan leh oo runtii dowladan dhammaystay taas oo lagu baranayay saddex maado oo ay ugu horeeyo cilmiga xadiiska ah oo hadalkii nebiga ah sala allahu caleyh wasalam wax la bartana cilmiga shareecada ayaa ugu qiimaha weyn ugu qiimo badan oo markaa hadalka nebiga xadiisku ugu horeeyo sidoo kale waxaa ka mid ah kutubta ay barteen caqiidada oo runtii ahna aaminaadda qofka muslimka ah in laga soxo si markaa u aamino waxyigii ilaahay inagu soo dejiyey qaabkii markaa ugu habboona ma ugu saxda ahaa ilaahayna inoo sheegay oo rasuulka inoogu soo dhiibay oo innaguna saxaabada iyo ciddii ka dambaysay aynu ka dhaxalnay sidoo kale waxaa kutubta ardaydan qaateen ka mid ahaa hadaabta oo iyaduna akhlaaqda islaamka ah oo qof kasta oo muslima looga baahan yahay tababarkan ayaa qayb weyn ka qaadan doona aqoonta iyo maskaxdhiska ardayda loo qabtay